waxaa maalmaha soo socda lagu wadaa in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay soo gaaraan wafdi ka socda xukuumadda dalka masar taasoo qayb kaa galaangalka sii xoogeysanaya ee dowladda masar doonaysa inay ku yeelato dalka soomaaliya oo wajahaya duulaan shisheeya oo ballaaran wasiirka gaadiidka ee dowladda masar oo lagu magacaabo kaamil al wasiir iyo xubno kale ay ku jiraan ganacsato ayaa kusoo wajahan magaalada caasimada ah ee muqdisho kuwaasoo kulamo la yeelan doono madaxda dowladda federaalka wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo dhaqaalaha dowladda federaalka maxamuud cabdiraxmaan faarax beenbeena ayaa sheegay in maalmaha soo socda wafdi ka socda dalka masar kasoo degi doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dhinacyaduna ay ka wada hadli doonaan sidii masar u maalgashan lahayd ilaha dhaqaalaha ee dalka oo ay ku jirto dekedda taasoo qayb ka ah ilaha dhaqaalaha ee dalka beenabeena ayaa fursad ku tilmaamay imaashaha wafdiga masar ee doonaya inay iyaguna qayb ka qaataan khayraadka dalka soomaaliya iyagoo kusoo gabanaya sheegashada maalgashiga waxayna tallaabadan ay kusoo aadaysaa iyadoo ay taagan tahay xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo masar oo dhinac ah iyo etoobiya iyo maamulka isku magacaabay somalilan oo daanka kala taagan dowladda masar waxay dhowaan muqdisho keentay markab hubsiday kaas horuu dhacwa isku dayada ay masar ku doonaysa inay qayb kaga noqdo duulaanka ciidamada shisheeye ee ka socda dalka soomaaliya dowladaha etoobiya iyo masar ayaa waxaa u dhexeeya xiisad salka ku haysa biyo-xireenka laga dhisay webiga aniil taasoo muddooyinkii lasoo dhaafay labada dowladood ay isku beritumanayeen waxaana muuqata in colaada labada dhinac ay u sororeen soomaaliya taasoo ay aqoon-yahanada iyo waxgarad ku tilmaamayaan inay soomaaliya ka dhigi karto fagaaro ay ku loolamaan awoodo shisheeya oo iska soo horjeeda